waa run waxaa jira sharci cusub oo bishii hadda bishan bishan abril kowdeeda soo baxay oo sharcigaas wuxuu xiriir la leeyahay socdaalka iyo dadka ku imanaya maganl magangelyadoonka dalka norway waana sharci qeexaya in dadka qaarkiis kuwa loo arkay inaysan u baahnayn magangelyo sharciyadan lagala noqon karo marka waa sharci jiro oo dhowaan soo baxay wasaaradda socdaalka iyo arrimaha isdhexgalka ee dalka norwayna ay soo saartay loona gudbiyey xafiiska socdaalka ee dalkani norway waan gartay marka dadka sharcigaasi uu saameynaya ma dadka jinsiyadda norway haysta mise waa dadka haysta ogolaanshaha deganaanshaha oo kale tusaale ahaan sharciga dalku joogi karaa sharcigu horta warqada warqadan soo baxday way kala socday dadka dadka qaar way khuseyneysaa oo way taabanaysaa dadna ma taabanayso si cad waxaa loo qeexay dadka haysta nationalityga iyaga laguma soo dhirin ama norwegian citizenka already noqday xisaabta kuma bijiraan kuwaas way haystaan kuwa iga iyaguna haysta deganaanshaha joogtada ahee permanent residencyga ama waxaan loo yaqaano norway laga yidhaahdo permanent tilatls oo halkan ay waddan ku joogeen deganaanshaha joogtada ah iyagu iyaguna kuma jiraan dadka lagu keenay familian foreign ama family reunificationka iyaguna kuma jiraan oo dadkaas iyaguna way joogaan waxaa kaloo iyagana ka maqan dadka humanitarian groundska lagu siiyey sharciyada eemaarata loo arkay dhinaca bini-aadamnimada loo siiyey bini-aadanimada loo siiyey iyaguna kuma jiraan keliya waxaa laga hadlaya waa dadka nabadgelyada nabadgelye ahaanta loo siiyey loo aqoonsaday inay nabadgelyadoon yihiin ama ay kasoo carareen dhibaatooyin iyaga gaar ku ahaa sida in lagu faquuqayo kale midabkooda diintooda ama waxyaabaha noocaas oo kaleetaha ee loo aqoonsayay inay yihiin qaxooti nabadgelya doon ah wan gartay marka soomaalida sidee bay usaameynaysaa dabcan hadda warqad kolley circulationkaa socday oo hadalladoodii baa ma magaalada ku jiray waana arkay warqad noocaasa ayaa waxaa laleeyahy waxaa loo diray wasaare xafiis xafiiska socdaalka wuxuu u diray warqad booliiska si kaysaska dadka soo codsaday deganaanshaha joogtada ah ewaddanka laga siiyey sharciga kumeel gaarka ama joogtaan kumeel gaarka ah magangelyada ah wixii ka horreeyey labada kun iyo afar iyo tobankii kowdeedii in maaragtay dib loogu soo celiyo xafiiska socdaalka si ay u eegaan bal in dadkani ay xaq uleeyihiin iyo in kale weliba waxay sheegayaan dadka meelaha qaarkood lagu soo qoray in ammaanka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda uu nabad noqday dadkana aysan xaq u lahayn qaarkood in magangelye ay kusii joogaan waddanka